إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisamo ciidan oo ku yaala qaybo ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo baay kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ayaa meesha ka saaray nidaamkii dhigyacabka bashaar al asad iyagoo la wareegay magaalada dimashaq oo ah caasimadda suuriya wasiirka amniga ah ee maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil dhallinyaro soomaali ah oo ka badbaaday mid ka mid adoomihii dadka badani ku la'deen ee ku qalibantay meel u dhow dalka madagaskar ayaa dib loogu soo celiyey gudaha waddanka warshad kalluun ayaa laga hirgeliyey deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya kalluumaysatada ka howlgala dhulka uu ka arrimayo maamulka la baxay puntland ayaa bilaabay inay qafaashaan maraakiibta xaalufinta ka wada xeebaha kadib markii wax laga qaban waayey cabasho ay jeediyeen culummo iyo waxgarad ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daah furayay qaybta dabaasha isbitaalka guud ee degmada jiliib kulan wada tashi ah oo arrimo muhiim ah looga hadlay ayaa degmada jamaame waxa uu ku dhex maray walaayada islaamiga jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka beelaha jareer weyne دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisamo ciidan oo askarta dowladda federaalk oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose iyo baay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero askarta dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dhanka gobolka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xero askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada qasax dheere kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ayaa meesha ka saaray nidaamkii dhigyacabka bashaar al asad iyagoo la wareegay magaalada dimashaq oo ah caasimadda suuriya haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa ka warramaya salmaan axmed haye salmaan
aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir ee xaaladda waddanka suuriya isbedello waaweyn ayaa laga soo sheegayaa ee waxaana kooxaha kacdoon wadayaashu ay habeenkii xalay ilaa iyo saaka u suura gashay inay la wareegaan ama ay gudaha u galaan magaalo madaxda waddankaas ee dimashik halkaas oo ahayd goobta uu sanadihii lasoo dhaafay ama tobannaankii sane ee lasoo dhaafay nidaamka nusayriyada bashaar al asad uu ka maamulayey gumaysiga uu ku haysto ee dhulka barakaysan ee shaam si gaar ah waddanka suuriya ee kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa gudaha u galay magaalada dimashik waxaana la filayaa dhowaan in bayaan rasmi ah ay soo saaraan kooxaha kacdoon wadayaasha kaasoo ay ku cilaaminayaan in wakhtigii nidaamka nusayriyada waddanka suuriya uu dhammaaday waxaa la isweydiin karaa bashaar al asad halkee ayuu ku dambeeyey maalmihii lasoo dhaafayba warar badan ayaa ka soo baxayey ee bashaar al asad iyo halka uu ku sugan yahay wararka qaar waxay tilmaamayeen in bashaar al asad uu ku sugan yahay dalka ruushka wararka qaar ayaa tilmaamayay inuu degay dalka iiraan halka wararka qaarna ay tilmaamayeen inuu iska dhiibay ama uu joogo ee waddanka imaaraadka carabta oan la soconno inuu yahay dal hooy iyo gabaad u ah dhigyacabyada ee ka talinayay caalamka islaamka oo nidaamkii kaabul xitaa ee ninkii hogaaminayay ashraf khani wuxuu ku sugan yahay ee dalka imaaraadka carabta marka xilligan la joogo bashaar al asad inaanu joogin waddanka suuriya waa mid sugan saraakiishiisa sare oo warbaahinta reuters iyo wakaaladaha qaar la hadlay ayaa xaqiijiyey hase yeeshee waxay ka gaabsadeen inay tilmaamaan jihada rasmiga ah ee uu aaday bashaar al asad marka kooxaha kacdoon wadayaashu gudaha ayay u galeen magaalada dimashik ee xabsigii weynaa ee sadnaaya oo ku yaala magaalada dimashik ayaana markii ugu horreysay waxay kooxaha kacdoon wadayaashu inta aanay si guud magaalada u gelinba ay abbaareen halkaasoo ay ku xiran yihiin maxaabiis muslimiin ah oo tobannaankii sane ee lasoo dhaafay ee ku jiray jeelasha dulmiga iyo xadgudubka ku caanbaxay ee nidaamka nusayriyada bashaar al asad halkaasi ee dad aad u fara badan ayaa laga soo xoreeyey oo hadda ee dib ugu laabtay guryahooda waxaana suuragal ah baa la leeyahay in halkaasi loogu tago dad tobannaan sano xirnaa sidaba dhowaan xabsiga xamaa lagu arkay oo nin afartan sano xirnaa ayaa halkaasi loogu tegey kaasoo kasoo jeeda wadanka lubnaan ehelkiisana may ka warqabin inuu nool yahay xitaa lama ogeyn bal xitaa lama ogeyn inuu gacanta u galay nidaamka nusayriyada bashaar al asad xabsigaasi saydanaaya marka waa xabsi noocaas ah waxaana ku xiran dad badan oo muslimiin ah oo culimo ka mid yihiin kooxaha kacdoon wadayaashu marka laga soo tago inay dimishq gudaha u galeen horey waxay ula wareegeen gaar ahaan habeenkii xalay xilli dambe oo ka mid ah magaalada ximis ee wadanka suuriya magaaladan oo leh taariikh dheer oo cariiq ah marka laga hadlayo taariikhda islaamka iyo futuuxaadkii ee muslimiintu ay soo hoyeen gaar ahaan laga soo bilaabo jiilashii saxaabada waxay sidoo kale kooxaha kacdoon wadayaashu la wareegeen magaalada diiruzuur horey waxay ula wareegeen darca alqunaytara suweydaa iyo alqasiir magaalo lagu magacaabo dhammaan magaalooyinkani waa magaalooyin waaweyn oo ka tirsan dhulka shaam gaar ahaan wadanka suuriya waxaana dhaqdhaqaaqyadii iyo tallaabooyinkii ay wadeen kooxaha kacdoon wadayaashu ay dhashay in ugu dambeyn ay gudaha u galaan magaalada dimashaq ee caasimadda wadanka suuriya waxaa la isweydiin karaa aawey ruushka aawey iiraan oo la og yahay in ay ahaayeen garabka midig iyo bidixba ee nidaamka nusayriyada dowladahaasi mid weliba oo ka mid ah xaaladda ayaa ku xun oo ruushka waxaan la soconnaa dagaal uu aad ugu dhigbaxay ayuu kaga jiraa wadanka ukrain marka carcartii iyo garab istaaggii nidaamka nusayriyada bashaar al asad meesha ayay ka baxday iiraanna garabkii ay adeegsan jirtay marka laga hadlayo dagaalka suuriya oo ahaa ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah waxaan la soconaa in gilbaha loogu dhuftay wadanka lubnaan halkaasoo bilihii lasoo dhaafay uu ka socday dagaallo u dhexeeyey iyaga iyo maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin marka nidaamka nusayriyada bashaar al asad meel cidlaa ayuu kusoo dhacay dadka muslimiinta suuriya ku suganna fursaddan iyagoo ka faa'iidaysanaya iyo muctayaadkan meydaaniga ah ee yaala saaxaadka laga arkayo iyagoo ka faa'iidaysanaya ayay allah u tala saarteen dagaalkanna ku dhawaaqeen kaasoo loogu magacdaray radul cudwaan wuxuuna dhalay inay gudaha u galaan magaalada dimashaq ee caasimadda wadanka suuriya oo aan la soconno in wakhti aad u dheer ahayd halka looga arrimiyo caalamka islaamka oo magaalada dimashaq waxay ahayd sidaan la soconno caasimadii dowladdii islaamiga ee umawiyiinta ee u hogaaminayey ama uu aasaasay saxaabiga jaliilka mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhu marka kooxaha kacdoon wadayaashu gudaha ay u galeen magaalada dimashik magaalooyin badan oo ay diruzuur iyo darca iyo alqunaytara iyo kuwa kale aan soo sheegnay ay ka mid yihiinna horey ayay ula wareegeen gaar ahaan saaka ilaa iyo habeenkii xalay waxaana laga warsugayaa in dhowaan kooxaha kacdoon wadayaashu ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan in xiqbadii ama cahdigii ee nidaamka nusayriyada uu dhammaaday iyagoo dabcan iclaamin doona malaamixda iyo nooca u ekaan doono maamulka iyo dowladda ay ka dhisayaan ee wadanka suuriya maraykanku indhaha ayuu ka daawanaya donald trump oo xalay qoraal kooban soo dhigay wuxuu sheegay in waxa suuriya ka socda uu si dhow ula socdo ayna qiimayn doonaan halka ay xaaladdu ku biyo shubato maamulka yuhuudda ayaa aad u argagaxsan ciidamo aad u fara badan ayuu xadbeenaadka gaar ahaan dhulka ay muslimiinta suuriya ka haystaan aljawlaan soo tubeen waxaana maalmihii lasoo dhaafay jiray in diyaaradaha nusayriyada ay duqeeyeen hub muhiim u ahaa nidaamka nusayriyada oo ay sheegeen in haddii uu galo gacanta kooxaha kacdoon wadayaashu ay suuragal tahay in amniga yuhuudda uu qalqal galo marka xaaladdu waa sidaas guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan ehelkeena ku nool ee dhulka barakaysan ee shaam gaar ahaan wadanka suuriya aad ayay runtii ugu faraxsan yihiin ee burburka iyo baaba-a ku yimid ee nidaamka nusayriyada ee uu hogaaminayay bashaar al asad ninkan waxaa lagu xusuustaa inuu gumaaday barakiciyey tan iyo labada kun iyo kow iyo tobankii oo uu soo bilowday ee kacdoonka ee wadanka suuriya ee hubaysnaa ee jihaadka ahaa wuxuu bashaar al asad oo kaashanaya ruushka iyo iiraan ee ku kacay gabadfallo wax xoshnimo ah dadka noocaas ee ku gubtay gantaaladii kimikada ahaa ee uu bashaar ridayana ee dhabtii maanta waxay u tahay maalin uga duwan maalmaha kale aad ayayna u faraxsan yihiin muslimiinta caalamkana ee farxaddaas ayay la qaybsanayaan oo ay la wadaagayaan waxaana insha allahu wixii warar ah ee arrintan ee kusoo kordha aan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonnaa ee wararka iyo barnaamijyadana soo aadan wasiirka amniga ee maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali
yuusuf xuseen cismaan loo garan og yahay dhuumaal ah wasiirka amniga ee maamulka la baxay jubbaland oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka gedow ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka badbaaday iskuday dil oo isaga lala damacsanaa dhuumaal ayaa sheegay in qorshahan iskudayga dilka ah ee uu ka badbaaday ay ka dambayso islamarkaana ay soo qorshaysay dowladda federaalka oo ay xiisad adag kala dhexayso maamulka la baxay jubbaland waxa uu tilmaamay in isagoo ku sugan degmada beled xabo ee gobolka gedo ay magaalada ugu yimaadeen saraakiil ay soo dirtay dowladda federaalka kuwaas oo ka kala tirsanaa ciidanka militariga iyo kuwa booliska amarro saddex ah ayuu sheegay in saraakiishu duldhigeen kuwaas oo kale ahaa inuu isaga baxo maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe islamarkaana uu cambaareeyo nidaamkaasi inuu magaalada isaga baxo iyo in haddii uu baaqaas ka dhaga furaysto ay isagoo jeebeysan xabsiga u taxaabi doonaan haddaba waa kan isagoo arrimahaasi ka warbixinaya waxaa jira saraakiil eh, milatariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iskugu jirto oo markii hore looga yeeray xamar imaatankayga markii la maqlayna dib loo soo celiyey qodobana loo soo dhiibey saraakiishii Eh, xoogaa yar oo bililiqo ahoo beryahan dadka lagu kala dilahayana eh, aan filahaya in jeebka loogu soo shubay waxay igu yimaadeen shala subax eh, degmada beled xaawo afar sarkaal bay ahaayeen oo weliba anugu afartaba aan aqaano waxay yidhaahdeen waxaan wadanaa amar qaldan waxaana rabnaa inaan fulinno hay bal sheegaan ku yidhi amarka waxay yidhaahdeen eh, amarka nala siiyey waxa weeyo waa saddex qodob qodobka koowaad jenaraal dhumaal inuu ka baxa jubbaland oo cambaareeyo oo dowladda federaalka ah waxa ay waddo uu ammaano oo soo hoosgalo laba hadday taa suuroobi inuu magaalada ka baxo saddex haddii taa la waayo in eh, asagoo xirxidhan diyaarad helikobtaraan keenaynaa in la keeno hadalka nuxurkiisa intaasuu ahaa wuu badnaa hadalku laakiin nuxurka ujeeddada oo afarta sarkaal baa isku raacday kaasuu ahaa dhammaan qodobadaas ayuu sheegay inuu ka biyo diiday isagoo u mahadceliyey ciidanka xabashida etoobiya iyo guddoomiyaha degmada doolow oo uu tilmaamay inay ka badbaadiyeen qorshaha lala damacsanaa waan la hadlay waxaan ku yidhi niman yow horta saraakiil baad tihiin horta codkaa inaad itiraahdaan aad baan uga xumaay amar khaldanna lama qaato amarka hadduu khaldan yahay lama qaato oday baan nahay toddobaatan jir baan nahay inaan been sheega ma rabo waxaan rabaa inaan idiin sheego halla ma suuragelayso axmed maxamed islaamna inaan caayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamsana aan ammaano hadda beecaas ma joogo da'deedina kuma jiro qodobkaasaa u qaata qodobka magaalada in laga baxa ah qodobka magaalada in laga baxa ah magaaladan waa magaaladan ku dhashay dadkaygii baa joogo ee, waa deegaankaygii anu ciidan ma wato taasna waa habeenkii xale ah tagay ha ka yaabina qodobka saddexaad oo waa lagu qabanayaa in laisqabto waxaa ka horraysaan idhi horta in xabadu dhacdo dhaawac yimaado laisdilo meyd la aaso mid dhaawaca isbitaal la geeyo taasaa ka horrayso laakiin meel waa waa lagu qabanayaa waa waa riyo waaye taas waxaan u mahad celinayaa xalayta markii laisku dayey in ama lay qabto ama lay xabadeeyo guddoomiyaha degmada iyo ciidankiisaan u mahad celinayaa ciidanka dowladda etoobiya iyo saraakiishaan u mahad celinayaa arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli ay kacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ee ka dhalatay dib u doorashadii axmed madoobe labada dhinac ayaa haatan isla aaday jihada dagaalka kadib markii ay dowladda federaalka ciidamo ku daabushay deegaano ka tirsan jubbada hoose
dhallinyaro soomaali ah oo ka badbaaday mid ka mid a doomihii dadka badani ku lo'deen ee ku qallibantay meel u dhow dalka madagaskar ayaa dib loogu soo celiyey gudaha dalka cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya shalay oo ahayd maalin sabti ah waxaa garoonka magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey muwaadiniin soomaaliya oo ka mid ah dadkii ay dhowaan doonta kula qallimatay badda dhexdeeda dadkan ayaana waxay si aada ugu faraxsanaayeen inay dalka dib ugu soo laabtaan dhallinyarada dalka dib loogu soo celiyay ayaana ka mid ahaa rikaabkii doonta kula qallimatay biyaha madagaskar halkaasoo labaatan dhallinyaro soomaaliya ay ku naf waayeen waxaana suurta gashay in la soo badbaadiyo dadkaan ku dhiman biyaha arrintan ayaana waxay mar kale dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada bannaanka u soo dhigaysaa halista uu leeyahay tahriibka iyo in qofkii aaduu masiirkiisa noqon doono inuu ku dhinto badda ama saxraa harad ugu geeriyoodo tahriibka ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahaan dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo og musiibooyinka ay la kulmi karaan tani ayaana ku soo beegmaysa iyadoo maalmo ka hor dalka dib loogu soo celiyey dhallinyaro badan oo lagu istay dalka liibiya muuqalo lagu faafiye baraha bulshada ayaana muujinaya darxumad iyo dhibaatada ka muuqatay warshad kalluun ayaa laga hirgeliyey deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar
degmada ceelboor ee wilaayada islaamiga ee mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa laga hirgeliyey warshad kalluun ah taasoo iibisa noocyada kala duwan ee kalluunka warshadan laga hirgeliyey degmada ceelbuur ayaa bulshada ka haqabtirtay baahida kalluun ee ka jirtay degmadan iyo deegaanada hoos yimaada kalluunka warshadan cusub ayaa loo iibgeeyaa magaalooyin ay ka mid yihiin gobolada dhex oo ay ku jirto caasimada gobolka mudug ee gaalkacyo ee degmooyin kale ee gobolka maamulaha warshadda cusub ee kalluunka ayaa ka warbixiyey sida ay u shaqayso warshadan iyo noocyada kalluun ay u iibgeeyaan degmooyinka iyo deegaanada kale ee gobolka est africa fish ceelhuur waxaan joogaa warshadda waxaan bulshada u sheegayaa kalluunka wadamada uu tago cadaado guriceel dhuusamareeb matabaan baxdo gaalkacyo godin labe ilaa mudug iyo galgaduud waa kanaha kalluunka farsamadiisu aaday u sarraysaa kan waxaa la yidhaahdaa yuumbicadde kan waxaa la yidhaahdaa malaaqareed kalluunka inta uu u badan yahay qof kastaa wixii dooqiisa iyo dalabkiisa u helayaa waa kanaha jeedarkii waa kanaha feetadiisi waayo wax lafa ma leh waa kanaha qofkii oo sidiisa ku raba asagoo casriyeysan qaybihiisi kale waa kuwaanaha wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran oo dhan weliba ah bulshaduna ay la jaan qaadayso caalamka intiisa kale iyadoona ay guwacan tahay nabadda iyo xasiloonida ka jirta wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kalluumaysatada ka howlgala dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa bilaabay inay qafaashaan maraakiibta xaalufinta ka wada xeebaha kadib markii waxba laga qaban waayey cabasho ay jeediyeen cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka warramaya kalluumaysatada ka howlgasha dhulka uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay puntland ayaa bilaabay inay qafaashaan maraakiibta xaalufinta ka wada xeebaha kadib markii wax laga qaban waayey cabasho ay jeediyeen dhowaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dhulka uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay puntland ayaa waxa ay ku hanjabeen inay gacanta ula tegi doonaan maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ka wada xeebaha kadib markii uu maamulku wax ka qaban waayey maraakiibtaas kacdoonka kalluumaysatada ayaa hanjabaadooda ficil u bedelay waxa ayna gacanta ku dhigeen mid ka mid ah maraakiibta shisheeye kaas oo qayb ka ahaa kuwa kalluumaysatada ku dhibaateyn jiray xeebta sida uu sheegayo mid ka mid ah kalluumaysatada gacanta ku dhigay markabka walaalow markabkan waa markab kalluumaysi oo jiriifla ah waxaana lagu qabtay hal mayl biyaha hal mayl ah oo ku yaala xeebta jiifle baa lagu qabtay so markaa kusoo xadgudbay maaragtay kalluumaysatadii deegaanka qalabkoodiina qaatay oo shaqala-aan ka dhigay sidaasaa lagu qabtay kacdoonkan markabkan lagu qabtayna wuxuu kasoo bilaabmay kacdoonkan maratay beerbadeedka oo kalluumaysatada ay sameeyeen oo kasoo bilaabmay garacad degmada eylbaa ku xogtay xeebta magaalada kutaalla beray oo odayaasha deegaanku ay maarata bayaana kasoo saareen kalluunka sharci darrada ah ugu dambeyn markabka kan baa gacanta lagu dhigay dadka qabtay oo kacdoonkan sameeyeen oo dadkii kalluumaysatada ahaa oo xeebaha ka shaqaysanaya weeye waxa uu tilmaamay in ay markabka ka heleen qalabyadii ay maraakiibta ka qaadi jireen kalluumaysatada dhibaatada ba-anna ku hayay dadka halkaas ku nool ka gadaal markay badii ka baxeen oo banaanka ka fadhiisteen oo qalabkoodii wax la qaatay iyo wax la burburiyey laga dhigay maraakiibtan iyo kalluunka sharcidarada uu xadkiisii soo dhaafay oo uu yimi meel hal meel ka yar uu soo istaagay sidaasaa sababtay markabkan waa markab kalluumaysi waa markab jiriifla ah sideed iyo toban shaqaale ah oo toban chinisa shan u dhashay myamar saddex u dhashay meesha la yiraahdo indonesia iyo laba nin oo soomaaliya ah oo waardiya abaasara intana waa lagu qabtay markabka xaaladiisu xagkaa wey markabku inuu jiriifla yahay waxaan ku cadaynaynaa awraam kasoo diri karaa waxaa saaran kalluunkayada inuu sito qalabkii xataa uu ka qaatay dadka kalluumaysatada ah deegaanka ka shaqaysta qalabka uu ka qaatay oo kalluumaysiga dushiisa saaran yihiin iyagoo duuduuban oo saa u duuduubay qaybna baddu iskaga tuuray qaybna waa lagu qabtay si igu dushaysa ay saaran yihiin inta waan soo sawiri karaa kalluumaysatadan ayaa go-aan ku gaartay inay afduub kula kaci doonaan maraakiibta oo sida dhuumaalaysiga ah u yimaada xeebaha maamulka puntland waxa ay sidoo kale sheegeen inay wax ka qaban waayeen cabasho badan oo ay u gudbiyeen maamulka puntland kaas oo aan wax war ah siinin islamarkaana dhagaha ka fariistay baaqyadooda haatanna waxa ay gaartay inay gacanta kusoo dhigaan markab laga leeyahay dalka shiinaha oo ay saarnaayeen siddeed iyo toban qof oo ay toban ka mid yahay yihiin dad u dhashay waddanka shiinaha si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey soo badanayay cabashooyinka ay muujinayaan dadka kalluumaysatada ah ee ka jilaabta xeebaha kala duwan ee dalkeena soomaaliya kuwaas oo ay cid u qeylo dhaamisa islamarkaana wax ka qabata cabashadooda waayey culimo iyo waxgarad ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay qaybta dabaasha isbitaalka guud ee degmada jiliib warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
xafladan oo ahayd mid ballaaran oo daah looga rogayay qaybta dabaasha taasoo laga hirgeliyay degmada jiliib ee gobolka jubbada dhexe gaar ahaan cisbitaalka guud ee magaalada munaasabada xarig jarka dabaasha waxaa kasoo qaybgalay culimaa udiin waxgarad dhakhaatiir iyo qaar ka mid a dadweynaha ku nool degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ugu horeyn waxaa kelimad muhiim ah goobta ka jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada diinta islaamka
dabaasha barashadeed dabaasha barashadeeda sunnayaasha waaweyn bay ka mid tahay qofka muslimka ah oo qof mutakaamil ah sida diinta loo baranayo iyo shareecadii wixii xalaal ahaa iyo wixii xaaraan ah wixii alle kuu dhoweynaya wixii alle kaa fogeynayay duruqda fasaadka ee loo rabo in laga leexdo sida ahlubidic iyo waxyaabihii lamidkaa iyo ahlulxiraafaadkii sida looga looga digtoonayo loo baranayo iyo shareecadu haddana ma aha shareecadeenu shareeco jaamido ah caruurta aynu dhalle waalidka aan u nahay xuquuqda ay aabbayaasha ku leeyihiin waxaa ka mid ah markii laga yimaado in hooyo fiican la guursado ila hooyadu tarbiyada ka mid tahay sidoo kale waxaa isagana markiisa mikrofoonka loo dhiibay mid ka mid ah dhakhaatiirta cisbitaalka degmada jilib noqobadii aa warka dhan dhameeyey waxna waa la soo afjaray wixii la dhihi lahay dhan waa la dhahay ninkii dabaal yaqaana hore dabaalin jiray oo faa'iidadeeda aan ogeyn maanta uu ogaaday saan rajeynaya insha allahu tacaala oo la ruxayn jirta magtahay qoliga dhallinyarada la dabaalin jiray madiw hadda waxaan maleynayaa maadaama uu weynaado inuu iska daayay ogo marka hadda waxaa la rabaa markii lasii weynaado dabaashan lasii baday insha allah faa'iid badan ay leedahay kutubta cilmiga ku sugan tahay kan caafimaadka ku wada sugan tahay ha la akhriyo marka insha allahu tacaala hadda kadibna waa bilaabanaysa hadduu ilaah yiraahdo insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa isbitaalku meeshiisama taagnaan doono mar walba waxaan rajeynaynaa inuu hor tillaabo u qaado
ugu dambeyntii qaar ka mid a bulshadii kasoo qayb gashay furitaanka qaybta dabaasha ee cisbitaalka degmada jilib ayaa la hadlay warbaahinta tan islaamiga ee alfurqaan niga horta waa xalfad aada u qiimo badan dabaashana haddee sidii noloshayga waxa weeye waa jirdhis caafimaad wax walbaa laga helaa waana arrin aad u wanaagsan ilaahay baana ku mahadsan intii maxaan ku rahdaa noo hagaajisay oo noo dhistaana ku mahadsan aad iyo aad bay ugu qabaan degmada jilib maadaama horta dadka ku dhaqan dad aad ay xarakada u dhistay ay yihiin xag diiniya iyo xag maskaxiyan iyo xag bili'aadinimo dad la dhisay oo aad loo dhisay ay yihiin haddina dabaashan iyo barkadan barkadda waxaa ku jira caafimaad webigaas hadda bublikalka oo biyaha iska wado oo wax walba soo mara camal ma aha waa meel la daaweey waa meel qofka galaya maxaan ku rahdaa la weysatee la baaro caafimaadkiisa heer hore heer hoose iyo heer kore labadaba la baaro wey oo ku dhowhayay idaacadda alfurqaan anoo magacaygu bilaabayo gacmo dheere ku dhashay degmada jilib waxaan joognaa dawaasha waa soo booqane xafladda waa la fure meel fiican oo maasha allah oo xawaysan ee waayade waayo sidii sidoo kale sidii oo maaragtaa bareegta weyn oo biyaha lagu shube oo doogdoog oo kale biyaha maasha allah marka
waa dhowhay magacayga waa suldaan cabdiraxmaan cali cabdi ahna afhayeenka jubbada dhexe waan dhowhay hadda waxaan ku sugannahay cisbitaalka weyn ee jilib ayaan ku sugannahay qaybtiisa dabaasha oo maanta la furay adeega caafimaadka waa u dhammaystiran yahay si guud micnaha qaybta hadda waxaa la maraya horumar ah in micnaha dabaasha qaybteeda maanta la furay oo barkad kawaran sidaad u aragtaa xafladan lagu furayo meeshan dabaasha maasha allah xaflad aad iyo aad u qiimo badan waaye run ahaantii xafladda macnaha aad micnaha xeerkeeda u sarreeya waaye maasha allah dabaasha ayaa ah mid barashadeeda muhiim ah sida lagu sheegay meelo badan oo ka mid ah diinta islaamka si gaara fiqiga iyo xadiidta dhakhaatiirta iyo culimmada ayaa mar weliba bulshada kula taliya ahmiyadda ay leedahay dabaasha kulan wada tashi ah oo arrimo muhiim ah looga hadlayay hayaa degmada jamaame waxa uu ku dhex maray walaayada islaamiga ah jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka beelaha jareer weyne warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cali aadan
kulan ay dooro berber socotay oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee walaayada jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka beelaha jareerweyne oo looga hadlayay dardargelinta jihaadka ayaa kusoo gabagaboobay degmada jamaame ee walaayadaasi kulankan oo socday muddo afar maalin ah ayaa waxaa dhinac socday dooro sharci ah oo loo qabtay nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha jareerweyne ee dega walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose munaasabadan oo ka dhacday degmada jamaama ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay naqiib maxamed cabdulaahi oo ah naqiibka guud ee beelaha jareerweyne ee dega walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona ka warbixiyey duruustii ay ku qaateen dowrada iyo qodobadii kulanka kasoo baxay ee laysku raacay
maa macnaa laa ilaaha illa allah shuruuddiisii arkaanteedii kufrigii nifaaqii waxaan kaloo qaadanay qofkaad weli siin lahayd yaawa iyo qofkaad bare ka qaadan lahayd alwalaa waxaa weeye alxubu wاlnusratu lilaahi walirasuulihi walilmuminiin waa jacayl aad u qabaatid ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiinta waxaan leeyahay wiilasha la qiyaameeye qoriga loo dhiibay ciidanka qortay waxaan idin leeyahay safkaas ka soo baxa qoryihiina la imaada dhulkiina imaada axmed dhulka waa gatay baarka laga bilaabo ilaa lagu geeyo qaamqaam imaaraad buu ka iibsaday waa iibsaday dhulkayga la gadanaya adna qori baad wadataa marka waxaad leedahay dhulkii baan difaacaya maxaad difaacaysaa marka safka islaamka soo gala islaam iyo diin iyo towxiid u imaada intay goori goori tahay intaas kadib waxaa goobta munaasabadda kelimeed ka jeediyey nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka beelaha jararweyne ee kulanka loo qabtay war may mude aniga dowladtan ku fiicanta ma jiro axmed madoowe iyo guurguurte baddi mayarto baddi wiinta haddii baddi soyaraati afkan webigan kuytena noo aragaasana banaankas insha allah waa ballan maynin eta bannaankii gooben iska deerana insha allahu tacaala umbulutoorki ka qaado haaji jaama ma jey karo dhaxdi la iin ruuge kaas dowlad waa dowlad ma aha achechowani chirilin gomaasho chimpopo eteena ni dhaafa baha baha ni dhaafa insha allahu tacaala ballan maysin ka qaadni walaalogayno ani adi la iin so adeejiye basa hurey la dhehe ma'anaha geedki embe ani haaye la hureeye baadijana gadide geed embe la kuuse geedkay embe ma kuusinyo wallaahi kuwe wallaahi oo bilaahi tallaahi ana karaayadaayna may ka rabna inun ka taagno nairobi may ka taagno rabne kampala may ka taagno rabne Buruj- burundi may ka rabne addis ababa haddii ilaahaynu mashruuc ku falano dadkii una soo qabano haddii muslim waayo mashruuc faalo la ku falano nin shaqeeyano
khayr allah siiyo suldaan sheekh- sheekh maxamed baaqa aad dirtay insha allahu tacaala waan kugu garab taagannahay wax aan adig ii sheegay kaligaaga ku gaarka ah ma ahan insha allahu tacaala eh, waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala suldaanka kelimadiisa aan dhabayno aladiina yastamicuuna alqowla aan naqano warka wanaagsan aan ilaahay dadka qaati allah naga dhigo insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran suldaan axmed nuur mataanow oo ah suldaanka beesha biimaal ayaa dardaaran u jeediyey nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha jararweyne ee loo qabtay dowrada beesha jareerweyney oo maanta dowladan ay soo dhammaatay afarta maalmood socotay awalan waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaan leenahay aqwaashii aan maqalnay oo aad soo jeediseen ama aidinka dhegaysanay awalan ilaah markhaati ayuu ka yahay annagana markhaati ayaan ka nahay insha allah waxaan idinka rabnaa ficil inaad u bedeshaan annagana insha allah beelaha kaleet waxaad noqon doontaan khudbo ad oo ay ku daydaan ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay suldaan maslax cali maxamed oo ka mid ah salaadiinta walaayada jubbada hoose ayaa isna waxa uu nabadoonnada iyo waxgaradka ku booriyey inay gutaan ammaanada loo dhiibay oy gaarsiiyaan dadka ka dambeeya ee beesha ah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii annaga maxaan ku irahdaa maadaama nuqmada jubada hoos aan nahay khaasatan aniga maslax ali waxaan nahay dad saaxiibaha aada isugu dhow macaariife maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay beesha jarar weyn halkaa fadhido doora ku qaadatay odayaasheeda waan saaxiib ka nahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maasha allah Een, wujuh badan waan maxaan ku irahdaa saaxiiba aan nahay halkaa fadhiyo waxaana ka rajaynaa ilaahay subxaanahu watacaala madnigiisa in ummadda aad qaada doontiin aadna insha allah maxaan ku tacalaa meesha aad- waxaad ka baxdeen lagu intifaaci doono insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dardargelisay dowraadka sharciga ah ee lagu baranayo shareecada islaamka
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa